magaalada hargeysa waxaa maanta laga daafuray adeega adareysyada ama ciwaanka boosaha taasi oo aan shaqaynaynin tan iyo sanadkii haddaba adeegan oo la sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan bulshada magaalada hargeysa ayuu wariyaha v o eda khadar maxamed cakule waxauu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta somalilan doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sababta keentay wakhtigan in la bilaabo adeegan weli khadar waad mahadsan tahay waxaan maanta daafurnay waa adeega boosaha caasimada somalilan oo run ahaantii sida ay jumhuuriyadda somalilartay aan hana qaadin waxaana waxa weye in la helo qofku meesha uu degan yahay iyadoo ay kasoo bilaabmayso wadada nambarkiisa iyo wadooyinka la socda ilaa gaadho guriga uu degan yahay qofku number gaaroo loo sameynayo marka waa adeeg ka mid adeegyada u qabtaan dowladaha bulshada waana sumada lagu garanayo qofka deegaankiisa imika tusaale ahaan dee waad aragto haddaad adduunka u dhoofto meeshaa doonto od tegaysaba waxaad u baahantan qofka ama meeshaad ku socoto hadday ahaata shirkad ama hodheel ama meel adax kale uga baahantay ama dhakhtar laftigeeda ama qof caadi adoon socotaba in lagu soo siiyo uun adresska deedna si fudud baad u gaari karaysaa meeshii marka taas baan maanta maaragtay daafurnay waan gartay wasiir maxay iminka muhiim u tahay markaa arrintani haddaan ka jawaabo su-aasha maxay iminka muhiim u idinku noqotay horta qof kastoo nooli waa inuu yeeshaa adress ama cunwaan lagu soo hagaagi karo oo lana fahmi karayo cid labay fahmi karayso taasi waa kow talabaade kalena waxa weeye adeegyada kala duwan ee bulshadu mar walba waxay ku xidhan tahay in adresska qofka ama shirkaddu ama hay-adduba ay noqoto mid cad marka marna lagama maarmin ee uun waxay ahayd intaasi inaan aan isurtigelin marka maanta iyo mustaqbalka labadaba mar walba muhiim qof kastoo magaalo ku nool inuu u baahan yahay ama hadday doonto xataa miyada xilligan dunida isgaarsiinta casriga internetka ayaa hogaaminaysa oo waad og tahay marka maxaa looga baahan yahay adeega boosaha wakhtigan casriga halkaa haddaan ka jawaabo ah siday u saameysay adeegsiga internetka iyo adeegyada kale casriga ee teknolojiyaddu ay bini aadamka u suurtagelisay horta marna boosta lagama wada maarmi karayo imikada laftigeeda waxyaabaha ugu badan ee loogu baahaya waxaa ka mid ah waxay idhaahdaan ecommerciga ama ganacsigan electroniga ku fadhiya ee dadka qaab online waxay u iibsadaan taasi waxaa u baahan tahay in tusaale ahaan qofku markuu wax iibsanayo in shirkadii electronigeed wax ka iibsanayay inay qofku leeyahay adress ama cunwaan loogu soo hagaajin karayo alaabta uga iman karayso laga maarmayo waa run oo qaabkii loo adeegsan jiray waxbaa iska bedelay hoosna u dhacay lakiin haddana mar walba loo baahan yahay tusaale ahaan di maanta ad ka iibsato amazon oo aad dukaanka ugu weyn ee wax laga iibsado waxaad u baahan tahay in weli khadar aad leedahay meel aad ay kugu soo hagaajiyaan waxyaabaa kale inta badan dadkiina dhibka qabsan jira waxaa kamid a waxa la yidhaha zipcordka oo qofka haddii ama la iibsanayo ma adeegba uu waxa subscriptionka la yidhaha ama inuu isdiiwaangeliyu doonayo shuruudaga horeeya ama macluumaadka uga horeeya qofka doonayaan waxaa kamid a zipcordka ti baan markaa maanta u suurtageliya in dadka yeeshaan sibcord deegaanka uu degan yahay ama gurisigu la ahaado ama hadduu doono kiraba ahaada laakiin wax uun ay noqoto uu qofku leeyahay toos loogu soo hagaajin karo waxaad sheegteen in adeegani magaalada hargeysa uun hadda uu yahay midaad ugu tala gasheen markaa qorshihiima isagunba mise inaad ku fidaan baad rabtaan adeegana gaadhisaan magaalooyinka kale waaweyn ee somalilan waa run sidaa welig aad sheegtay maanta waxaan ku bilownay waa caasimada waxaa noogu xiga inaan gaadhsiino gobolada ugu yaraan caasimadaha gobolada waaweyn oo iyaguna dhowaan daafuri doono waxoogaa xagga culeyse ka jira miisaaniyadii wax noocaasan baa keentay inaan hargeysa ku horeysino laakiin adeega waan gaadhsiin doona insha allah qorshaan way noogu jirtaa dowladaha hoose dalka iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay u tahay hormuudna waanu kala shaqayn doona insha allah wasiir ugu dambeyn waxaad sheegteen munaasabadan daafurka ka sheegteen in adeegan aad iska kaashateen shirkad gaar loo leeyahay marka hay-addii dowladda wasaaraddii isgaarsiinta aad wasiiru tahay siday isu qabanayaan in hay-ad dawliga iyo shirkad gaar loo leeyahay ka wada shaqeynaya bal ma farsamahaan ba idin kala shaqeynayaan ma shirkadda geosal systemka ay wasaaradda u develop garaysay waana howl ay wasaaraddu u igmatay shirkadda marka intii qabanaysay way dhammaatay mar haddii systemka maantaba uu shaqaynaya oo dadka adeeg uu qabanayo farsamahaan bay markaa shirkadda inaga noo qabatay adeega laakiin maamulidda systemka iyo kashaqaysiintiisa iyo xogta iyo dhaatada systemka uu maaragtay uu samaynaya intaba wasaaradda ale waa hanti qaranay ummaddu leedahay waxaana laga maalgeliyey waxaweye cashuurta dadka bixiyaan waana waxyaaba ay waajib ku tahay in wasaaradahaan aanu bulshada u gudbino shirkadda marka iyada waxay ku koobneed una inay systemka ay samayso ama ay dhufalab garayso aad iyo aad baad mahadsanti kaasi wuxu ahaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan dogtor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi oo igu warramay magaalada hargeysa